haatanna waa barnaamijkii hambaryada iyo heesaha
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaan toddobaadkan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo u badan heesihii hore heesta ugu horraysa haddii aanba idiin soo qabto waa waaqle iyo codkii macaanaa cumar dhuulle cali
odlaan weehaabayaayo markii anku waay waashe odlaan weehaabayaayo markii anku waay waashe markii anku waay waashe hadmaynu isweheshan doona markii anku waay waashe maynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo odlaan weecaadaya ubahday waraysiga taage hadmaynu isweheshan doona way u baahday waraysigaage hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo odlaan weecaadiya waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteed waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteed wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werisee wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werisee warkayga xaruurtu werisee hadmaynu isweheshan doona ee warkayga xaruurtu werisee hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen daanda dhambaalka uga horeeya haddii aan soo laaco waxa uu naga soo gaaray asxaabta kale ah xamde maxamed xirsi iyo cabdishakuur cali maxamed nimco maxamed muumin iyo naciima axmed xuseen umulkhayr shucayb nuux iyo sumaya cabdalla cali ifraax aadan xaashi iyo raxme maxamed cabdi bedra cismaan axmed doctor daahir jaamac muuse diljar oo ku salaama saaxib khaliil cabdi bashiir iyo abshir cabdi cabdulaahi labaqori dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjiriyar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan suhayib maxamed sacad iyo luul abubakar ibraahim oo meherkoodu uu dhowaan ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheyr qabana allah idin kala siiyo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray leylo maxamed cale amaal maxamed cale luul maxamed cale axmed maxamed cale iyo maxamuud maxamed cale falastiin khaliif yuusuf khatro maxamed jaamac maxamed isaaq ibraahim suleymaan sheekh xasan geedow salma maxamed cabdulaahi amaal maxamed jeele xiish iyo cabdiweli faarax bare iyo ugaas siciid bashiir waxayna dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan malyuun ibraahim iyo axmed maxamed cali axmedey shine oo gabari ay ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaas oo loo bixiyey mushtaaq axmedey waxay leeyihiin allah ka dhigirkii soo weynaatay aamin ayaan leenahay
sida gaban caruura waxaa soo gardar jabaa soo goda jacaylkii wiilaal aan sugaynay soo goda jacaylkii wiilaal aan sugaynay
Thank you.
dhirsi mooye madhamu murtadafaa waa soo saaristii dalmal
waa tahay ee, dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno warqadani waxay naga soo gaartay cadde sheekh beeso iyo bashiir cali daahir maxamed xuseen waa suge waa tahay waa akhyaartii reer jawhar waxaa kaloo ku jira xasan cali maxamed cabdulqaadir sheekh caamir maxamed abuy tiirey iyo axmed cabdiraxmaan jarjarooni ismaaciil xasan macow maxamed cali deerey iyo maxamed ibraahim axmed yeeshe dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay tahaniyad aroos ay hawada u marinayaan asad xasan cismaan iyo fardowsa sheekh cumar shaafici oo ku aqalgalay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed annaha iga reebin oo aan idin hambaleeyey saaxiibayaal Eh, waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray wasiir muxudiin cabdi faarax iyo cabdicasiis ismaaciil ibraahim nadiir yuusuf aadan iyo canab maxamed maxamuud iyo gudoomiye mustafa xirsi aadan saciid maxamed gamadiid iyo weriye naasir cabdi xaaji nuur iyo xildhibaan carab cali maxamed jaamac maxamed xirsi xamse xaaji karaama waxa ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan saadiq cumar xuseen saadiq john iyo haybado ismaaciil cumar gelle oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada jabuuti oo ay leeyihiin ha idin horseedo guur kheyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashi barooqo aamin ayaan leenahay heesta labaadeen dhegeystayaasha noo ciyaarana waa caashiq ah baayicin codadkii xasan aadan iyo xaliimo khaliif bogol
ceshaduu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol ceshaduu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartama iyo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartama iyo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogayn iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogayn adna calafka ku qodhan cuna seegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka ku qodhan cuna seegi maaye caashaqa habaayicin
cadadkuu ilaahay caradeenna jooje adan ciidda ka alkumay cadadkuu ilaahay caradeenna jooje adan ciidda ka alkumay
dushaha caqladida hadalku carab dalab la sheege cawana ma nooshahay caqladida hadalku carab dalab la sheege ceryaama iyo boodh ciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo ceryaama iyo boodh ciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo cilmigu uuran ku fadhiye ku carcaarin maaye caashaqa iska ilo cilmigu uuran ku fadhiye ku carcaarin maaye caashaqa iska ilo
على تبع ويسكي عنا بي درورو عمر بي هاي على تبع ويسكي عنا بي درورو عمر بي هاي caawanaa laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna caawanaa laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna waisdaba caraaba waxana ku caddayn karaa xamiyaha indhaaliyo waisdaba caraaba waxana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraara yeeladan inay ku cibro qaataan caashaqa qabaayicin kuwa caraara yeeladan inay ku cibro qaataan caashaqa habaayicin
badda caarid ma armaa cawa daranta fiidkii oo caddada walaala badda caarid ma
dhimsayaa jiro caad iga ma saare cilmiyada ilaahay mid caruusayaa jiro caad iga ma saare cilmiyada ilaahay anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinine adigoo aan cud dhaqan danda waxaa noo baaqayay dadka kale ah nimcaan sheekh cusmaan iyo hiba haaruun ibraahim maxamed muuse bacad iyo mushtaaq cabdi dhowrsan weriye cabdicasiis ceydiid cilmi iyo xamse xaaji karaama sayid cali axmed suldaan shaam iyo maxamed axmed joker weriye khaalid maxamuud xasan caalam iyo injineer maxamed xasan maxamed cusmaan maxamed khayre iyo mustafe axmed maxamed muuna faarax maxamed iyo mawliid xasan xirsi waxaa kaloo ku jira zakariya xuseen xaashi iyo mustafa bare hirid nimco bedre cabdi sabuub iyo asxaab kale oo kala jooga magaalooyinka adis ababa jigjiga hargeysa waxay hambalyo meher oo wacanay u dirayaan maxamed wardi haaruun ibraahim iyo ayaan maxamed maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay isku waara ubad kheer qabana allah idinkala siiyo aamiin waxa uu dhabaal nooga yimid axmed inshaar cabdile gorod iyo maxamed yare shariif cabdulaahi iyo ayaanle cabdi mursal shariif mawliid shariif cabdulaahi iyo cabdijabbaar ibraahim mursal iyo maxamed dayax shariif moxamed nuur iyo axmed weli cabdiraxmaan iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u diraan cabdiqadar shariif daahir dheere iyo nimca cumar oo wiil uu ugu dhashay jabuuti wiilkaasi oo loo bixiyey axmed saadiq waxaanay leeyihiin axmed saadiq uu soo weynow daanda waxaa noo baaqaya dadka kale ah dhammaan ilmo jaamac muuse bile oo kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad iyo cumar doctor daahir jaamac muuse iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuraddiin jaamac muuse doctor saleebaan jaamac muuse waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkani u marinayaan axmed cabdiraxmaan iyo deeqo xasan waa deeqo xasan axmed oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay axmed iyo deeqa isku waara arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah iyo owlaad saalixiin ah ayaan idinkugu ducayna aamiin mar kale aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta dalmar wax ku wada luqaynaya fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliima khaliif magool
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa uu jirin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan daadure intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
hoontay dhibkeeda madbaalana qaan dadna way la tegeen bishii cadkaataa iga sii daray doorsoomay maalmahan sidan aan daysnay malahadow galweyaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaana intaasi ku dhan waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray